idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax isniin ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha afraad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre mar kale waxa uu leeyahay abaarta ka jirta soomaaliya aad bay uga sii daraysaa waxa uu u mahad celiyey dadka aadka uga qayb qaatay oo gurmadka walaalahooda soomaaliyeed mar kale ayuu ku baaqay in soomaalidu ay sii laba jibaaraan gargaarka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen sidoo kale waxaa hadalkaasi raacsaday gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed wuxuuna leeyahay waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed in ay sii wadaan gargaarka ay u fidinayaan dadka abaaruhu ay hayaan barnaamijka waxaad kaloo aad ku maqli doontaan guddi ka mida guddiga abaaraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyana maanta waxa ay booqasho ay ku tegayaan degmooyin ka tirsan gobolka baay oo abaaro ba-an ay ka jirto iyagoo sheegaya in ay wadaan gargaar ay u dhiibeen guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran haddaba wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ayaa barnaamijka faaqidaada saaka marti noogu ah cumaanna waxaa ku xidhan dhallinyaro soomaaliyeed oo sheegaya xabsiga ay ku jiraan in qaarkood ay ku xanuunsanayaan haddaba sababaha loo xidhay maxay tahay barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa mid ka mid ah maxaabiista ku xidhan xabsiyada cumaan oo soomaalida ah oo nala soo xiriiray islamarkaana ka warbixinaya xaaladooda isboortigii ayaa ka mid ah oo kooxdii hogaaminaysay horyaalka waddanka ingiriiska xalay waa laga badsho oo manchester united ayaa ka adkaatay leila cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogta tabintuna waa anigu cabdirasaaq maxamed faarax shiine ah waa mar kale iyo faaqidaada wararka dhegeystayaal in laisku gargaaro da wax muhiima weeyaan oo inta waxhaysata ay u gargaarto inta aan waxhaysanin ee abaartu ay saamaysay haddaba dhanka abaaraha ayay barnaamijka saaka u badan yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa idin soo dayn doonaa oo sheegaya in abaarta ka jirta soomaaliya ay kasii daraysa soomaalidana looga baahan yahay in ay sii laba jibaaraan walaalahooda ay u gurmanayaan hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed oo leh waxaan baaq u dirayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kasoo jeeda magaalada muqdisho inay u gargaaraan walaalahooda kasoo barakacay abaaraha ee ku nool muqdisho iyo daafaheedaba
waxaan baaq u dirayaa qof kastoo muqdishaawiya iyo ganacsada gobolka banaadir inay runtii ka qayb qaataan waa wakhtigii la mudnaa in wax la bixiyo waanaga qof walba wuxuu bixin karo yani si si- si kala duwana loo bixiyaa laakiin maanta waa gargaar caam ah gargaarka gargaarkaas caamkana waxaan qof walba ka codsanayaa in aadan siyaasadayn hadduu ilaahay kuwaafajiyo inaa inta ku bixisid ku bixi hadduu ilaahay kuwaafajiyo meesha ay ugu dhibta badan tahay abaarta ugu daran tahay ay ka jirta ku bixi fadlan ha la sugin intaa awoodid bixi maanta ilbiriqsi kastaba qof baa dhib gaadhaya oo macluul sii gelaya marka waxaan ugu baaqayaa dhammaantood in ilaahay idankiisa oo aan ka qayb qaadanno xasanaadka socdo iyo gargaarka ummaddeenna iyo walaalaheennaba waxaan ugu dambayntii u mahadcelinayaa guddiga eh, gurmadka abaaraha qaran ee s- eh, shaqada wanaagsan soo qabtay oo runtii weli si tabarrucaad ah ayagana ku qabtay oo iyagoo aanan waxba ku qaadan oo dadaal badan soo sameeyey runtiina wax walboo la gaarsiiyey gaarsiiyey meesha ee mudnayd waxaan ilaahay uga baryaya inuu ilaahay ka abaalmariyo hawshana u fududeeyo ilaahay idankiisna ummadda soomaaliyeed taariikh baal dahab ay u gasheen
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabida cabdi maxamed oo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kasoo jeeda magaalada muqdisho iyo ganacsatada ee ganacsatada gobolka banaadir ugu baaqayey in kaalin lama ilaawaana ay ka ciyaaraan doorkooda ku aadan u kaalmaynta een, walaalahooda baahan ee abaartu ay ku hayso een, gobolada soomaaliya oo qaarkoodba goboladii intay ka yimideen muqdisho iyo daafaheedaba een, hadda ku noolo dib u dejin een, loogu sameeyey inay u gurmadaan Eh, sidoo kale waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali kheyre waxa uu leeyahay abaarta ka jirta soomaaliya aad bay uga sii daraysaa waxa uu eh, si gaara ugu mahad celiyey een, shacabka soomaaliyeed ee guda iyo dibadba jooga ee aadka uga qeyb qaatay een, eh, dhaqaalo fara badanna usoo diray een, walaalahooda soomaaliya ee ku nool gobolada dalka oo abaar iyo cudurraba ay isugu darsoomeen mar kale ayuu leeyahay waa inaan sii laba jibaarnaa een, dadaalada isaga oo ka digay in la suga gacan shisheeye
dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku salaamay salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed oo gacantooda iyo jeebkooda u furay meel walbay joogaan siday ugu gurman lahaayeen dadka soomaaliyeed oo walaalahooda waxaan mar kale ku celinayaa inay dhibaatadii ka sii dartay in abaarta ay sii baahanayso in macluushii aan qarka u saarannahay sidaas daraaddeed maantay sida aan ugu gurmanno shacabka soomaaliyeed ee halkan iyo meel walboo soomaaliya ka mida ku ka dhiba- ku dhibaataysan waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed sida aan isugu gurmanno waxay wax ka sheegi doontaa cidda aan nahay haddii aan soomaali nahay haddii wakhti la xoreyn jiray dalkeenna maantay waa inaan ummaddeenna ka xoreynaa gaajada iyo fakriga waxaa kaloon isla garannay sida keliya oo looga xoreyn karo inay tahay inaan annagu isu gurmanno in culummada soomaaliyeed ay yihiin dadkii gacanta ku hayay waxa aad soo dirtaan iyaguna gaarsiinaya ummadda soomaaliyeed waxay iyaduna ka turjumaysaa sida aan dhab ugu qaadannay ammaanada aad noo soo dhiibateen tuugsi hadduu wax taraayo waad aragteen inuu meelna gaarsiin waayo walaalayaalow hadday nagu jirto in damiir ah waxaan qof walba oo soomaaliyeed ka codsanaya meel walba ay joogto inay u soo gurmato dadka walaalahooda dhimanaya qofkii aan awoodinna waxaan ka codsanayaa inay usoo ducayso walaalaheeda soomaaliyeed waa mahadsantiin
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali kheyre oo u mahad celinaya marka hore een, shacabka soomaaliyeed ee aadka kaga danqaday een, dadka abaaruhu ay ku saameynayaan gobolada soomaaliya ee lacago fara badan soo dhiibay waxa uu mar kale yidhi een, waxaan ku baaqayaa een, in gurmadka lasii laba jibaaro dhanka kale waxa uu ka digay in gacan shisheeye la sugo oo soomaalidu iyagu ay isku tashadaan si ay marka dambe horumar u gaaraan abaartaana laga baxo wuxuu sheegay inta aan waxaysanin inay u soo duceeyaan walaalahooda si xanuunka iyo abaarta hayse ay uga baxaan waa tahay een, inta aan uga gudubna bal dhinaca iyo waxaan aadaynaa goboladii ay abaartu ay ka jireen gobolada ba iyo bakool waxaa ka jira een, abaarta gobolada soomaaliya saameysay een, siiba dee goboladaas waxaa ugu sii darsoomay een, cudurka shuban biyoodka oo dad badan laayay een, mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya een xasan cabdi maxamed een ayaa waxa ay kusii jeedaan degmada bardaale isaga oo safar sii ah ayuu barnaamijka saaka nagala qaybgalayaa ee wasiir bal soo dhowow een bardaale iyo ujeedooyinka maanta aad u aadaysaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله subax wanaagsan arrimiyo suuban dhegeystayaasha reediyo muqdisho meel kastoo ay dunida ka joogaan safarkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan degmada bardaale iyo nawaaxigeeda xaaladaha abaaraha sida ay yihiin iyo in qiimeyn guud lagu soo sameeyo dadyowga ka soo kacay tuulooyinka u dhow dhow degmada bardaale oon ognahay inay abaartu aada ugu dhufatay aan qiimeyn guud kusoo samayno sidoo kalena deeq ka timid guddiga abaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed oo ay soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana aan gaarsiino oo aan intii loogu talagalay inkastoo aynan ku fulilayn waxaana hayna laakiin intii aan hayna aan gaarsiino qiimeyn guudna kusoo samayno bal maalmihiina soo dhaafay wixii kusoo kordhay reer bardaale dadkii tuulooyinka ka yimid walow aan horay tira ahaan u haynay tiradii horay u joogtay degmada bardaale iyo nawaaxigeed waaya marka wafdiga ee aada la socoto maxay isugu jiraan oo ay ka kooban yihiin
guddigu dabcan laba xubnood baanu ku soconaa wasiirka maaliyadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo dabcan aniga oo wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ah labadeennuba waxaynu ka tirsannahay guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya labadeennuba hawshaasna naloo igmaday guddiga intiisa kalena waxay aadayaan deegaano kale oo ay ka mid tahay degmada qasaxeede iyo degmada buuxa kaba waayahay ee hadda n qoysaska aada u socotiin oo abaartu ay haleesho bardaala ku nool tir ahaan intey bay gaarayaan waxaad sheegtay in n gargaarka aada u wadaan in uusan ku filnayn n qoysaska bardaala ku nool oo abaartu saamaysay
abaartu dabcan sidaad og tahayba dadka reer koonfur galbeed soomaaliya khaasatan goboladan baay iyo bokool dadkoodu waxay ahaayeen dadkii la odhan jiray xoola dhaqatad beeraley marka hadday tahay miyi hadday tahay magaalo intuba abaartu waa waa saamaysay saameyn badan bay ilaahay idinkii ku yeelatay laakiin ilaa hadda tirkoob rasmi ah oo go-aan lama hayo maxaa yeelay maalin walbo waxbaa imaanaayo waxbaa soo qaxaayo waxbaa deegaanadii kasoo hayaamaayo inkastoona isleenahay ilaahay idinkii in roobabkii gugana ay fooda inagu soo hayaan hase yeeshee tiradii ugu dambeysay ee aan haynayn degmada bardaale iyo nawaaxigeeda ilaa lix boqol iyo konton qoys inay degmadaas kusoo qaxday baa tira ahaan u haynaa laakiin maaha tiro go-an oo dee halkaa ku eg maalin walba waa lasoo qaxaa waa la yimaadaa degmadana maadaama ay ku taalo meel santara oo muhiim ah oo dhaqato badan iyo beeraley badan ay hareeraheeda deganaayeen marka tiro go-an oo maalinba halkaasay wax ku egin la dhihi kara mala laakiin ilaa hadda lix boqol iyo konton qoys oo hareeraha degmadaas kasoo qaxay baa jooga waaya marka n qoysaskan bardaala kusoo barakacee abaarta kasoo cararay ee caruurta iyo haweenka iyo dadka da-da u badan ma meel baad dejiseen ka maamul ahaan mise dee qoysaskii bardaala ku noolaa ayay ku dul nool yihiin
dabcan tiradan aan kuu sheegayo waa dad dibudejin ay u samaysay dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee hareeraha magaalada meelo ku habboon dibudejin looga sameeyey walow waan ognahay in tira intaa ka badanna ay magaalada gudaha ugu jirto oo ay la nool yihiin eheladooda iyo qaraabadooda hase yeeshee tiradan go-aan oo hadda maalmahan istaaskii sidii la samey naloo soo gudbiraayay dadkaasu meel bay dibadejin dowladda looga samaysay iyo maamulka degmada iyagoo iskaashanaya iyo dabcan dadkii reer beledka ahaa oo reer berdaale ahaa gacan weyn bay ka geysteen dibadejinta dantaas marka markaas dowladda gacanta ku hayso meel baana lagu hayo oo wanaagsan hooyi wanaagsanna waa looga sameeyey hadday tahay saacihii ay roobka dhibaadka oga dhigan lahaayeen iyo hadday tahay waxyaabaha agabkooda u baahan yihiin oo reer waa u baahan yihiin dab waayahay marka guddigiina abaaraha ee koonfur galbeed waxaad ii sheegtay inaad iskala qaybiseen oo n baay iyo bakool isku kala qaybiseen n deegaanada abaartu ay ka jirto e haddii dadka wax la gaarsiinayo degmooyinka qaarkood qolyahan argagixisada ah ayaa go-doomiyey wasiir sideed u rabtaa dadka inaad wax u gaarsiisaan qaabkee shaki kuma jiro saad adiguba u sheegtay deegaanada qaar in nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed ay go-doomiyeen hase yeeshee waxaan ognahay degmooyinkaas nimankaas ay go-doomiyeen in dadkoodii intooda badan ay kusoo kala qaxeen degmooyinka kale ee nabdoon ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ciidamadeedu ay gacanta ku hayaan waxaan ognahay marka in degmooyinkaas ay faaruq yihiin dadka ku noolna ay yihiin dad kooban ama dadkii aan isleeyahay ladnaa wahaysayba deegaanadaas ku haray inta kalena waxay marti u yihiin degmooyinka kale usoo doodo laakiin markaa laakiin kuwaaba dee ka soo qaxay deegaanadaas hadba meeshii ay markaas tagaan oy dibdejin loogu sameeyo ay dowladdu waxay u go'aamisay in meeshooda wax lagu siiyo laakiin wasiir kuwa xataa xaq bay u leeyihiin go'doonsan in loo geeyo gargaarka soomaha maadaama dee abaartu ay hayso shaki kuma jiro xaq bay uleeyihiin laakiin inay xaq u lahaadaan waxaa ka muhiimsan waxa loo geynaya inay gacantooda ku dhacayaan marka haddaysan wixii loo geyni aysan gacantooda ku dhacaynin annaguna aan responsibilitygaas taadan karaynin waxaan ku khasbanahay eh, degmadan suurtagal ma noqonaysa in la quudiya laakiin inta muhiimka ah ee deegaanadaas ka soo qaxay oo meelaha kale maahan jiray in goobtooda wax lagu gaarsiiyo waayahay maamulada waxaad ka mid tihiin een x- een een een een helay een lacagtii guddiga ugu talagalay ee boqol iyo kontonka kun ahayn oo ahayd haddaanan qaldanin haddana warbaahinta qaar waxay warinayaan in musuq maasuq lagu sameeyey maxaad ka leedahay
aad baad umahadsan tahay dabcanta waa wareegii labaad ee guddiga abaaraha dowladda dowladda federaalka soomaaliyeed ee inaga soo gaarayso lacagtii wareegga labaad ahayd hadda soomaalideenu wax walboo la taabto qof waliba markii uu arko in sida ay eh, la tahay uu ka waayo iyo inuu inta banaan iska istaago miidiyaha soomaalida oon maanta control lahayn inta la iska soo istaago la yidhaahdo waxbaa la musuq maasuqay iyo waxbaa sidaa ah waa dhaqanka soomaalideenu ay leedahay hase yeeshee annagu ka guddi ahaan iyo ka maamul ahaanba sababna ku khasbaysa maanta dadkeenna oo abaaraha iyo dhibaatooyinku ay gaashadeen in kunadii yareyd oo dowladda federaalka soomaaliya guddiga abaaraha ay soo dhiibaan aan dib ugu laabanno wax macquul ahoo maskaxdu xataa ka shaqayn karta ma aha marka annagu dowlad baa nahay boqol iyo kontonkaa dowladda laga soo qaadina ah, guddiga abaaruhu ay soo dhiibayna kuma filla boqolaal kun oo dollarna dowladda koonfur galbeed soomaaliya bixisa marka waxaan u arkaa dad aan rabin wanaaga iyo in ummadda loo kaalmaynay propagandada meelaha la taagan yihiin waaya marka guddigiinna dadka idinka sii hooseeya wax usii dhiibaysaan een sideed kula xisaabtantaan ama ku ogaataa inay si dhab wax u baxsheen
guddigeenu wuxuu ka kooban yahay lix iyo toban xubnood sidaad og tahay baa waxaan isku kala qaybinay gobollada baay iyo bokool iyo shabeellada hoose cidna kuma aamino waatan maanta aan kula hadlayo on kuleeyahay waxaan usii socdaa oona haatanba baabuur ugu jira gu- degmada berdaale oo qiyaastay dhowr iyo lixdan kilomitir u jirta degmada baydhabo xarunta gobolka baay sidoo kalena gobollada kale shabeellada hoose baay iyo bokool intooda kalena guddigaasaa iskala qaybiyey annagaa damaanad qaadnay inaan ogaano in wixii lasoo gaarsiiyo ummaddan ay sida tahay ay u gaadho marka kama fadhino intaan cid gacanta ka saaray faraha kamaanan qaadin annagaa dulfa fadhino annagaa kontaroolin annagaa riskigaas u qaadanay in aan ogaano dadkeenu in siday tahay wax u gaareen waaya marka ugu dambayntii ee hadda gobolladan aad sheegtay baay bakool iyo shabeellaha hoose een haba ugu badnaatay dhinaca bakool iyo baay ayay abaartu aad u saamaysay een cudurro ayaa haddana jira een maxaad ilaa iyo hadda aad haysaanoo tiro ah een dadka cudurka shuban biyoodka u geeriyooday dhinaca baay iyo bakool markii la yidhaahdo
aad baad umahadsan tahay daban de say sidii saad adiguba u sheegtay eh, saddex shay baa ilaahay laga baryay caza wajalla saddexdana ummadda soomaaliyeed way ku habsatay sanadkan hadday tahay colaadii hadday tahay abaar iyo cudur intaba gobolladan koonfur galbeed soomaaliya saas adiguba u sheegtay haba u badnaatee gobollada baay iyo bakool inkastoo abaaruhu ay halakeeyeen haddana waxaaba usii dheeraayeen cudur cudurkan shuunbiyoodka uu dhibaatooyin badan u geystay oo dad badanna uu meeshaas ku laayay hase yeeshee ilaa hadda waxaan isleenahay inkastoo uu dhaamo sidii bishii hore uu ahaa eh, weli waa jira cudurka shuban biyoodka ha yeeshee dadka shacabka ah, ah, heerkiisa lama ogaan karo. Dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay- markinba-
waa tahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed oo isagoo kusii jeeda degmada bardaale een qadka telefoonka si toosa ugu jiray igana warbixinayey een ah, maanta ee, ee, waxyaabaha ay bardaale u tegayaan sidoo kale waxa uu sheegayey wafdi kale oo isla koonfur galbeed oo guddiga abaaraha maamulka ka tirsan iyana een qansax dheere ee inay isla maanta ay tegi doonaan haddaba wixii warar kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca iyo cumaan xabsi ku yaala oo soomaali ay ku jirto islamarkaana ay ku xanuunsanayaan ayaan goor dhowaadi doonaa
Abara,
ergeygaareen culayska waxaan ku halbeed qiyaasno ergeygaareen culayska waxaan ku halbeed qiyaasno
markiiman ogol daaruureed kuulamay siigsatiyogo igada iskorokortiyoogo ilaaciimala cirkiyo mooransaymiyey samad weyhee wataayo abaara helay dadkeeni
waata dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxay nagala socdaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya goordhow waxaa inoo soo socda kooxda chelsea xaymaha ka qabsaday kulankii ay la dheeshay kooxda kubadda cagta ee manchester united markii chelsea ay tagtay garoonka manchester united ay ku dheeshay ee old traford waa idiin soo gudbin doonaa hase yeeshee dhinaca iyo cumaan ayaan aadi doonaa xabsi ku yaala halkaa waxaa ku xiran soomaali qaarkood la sheegayo inayba xanuunsanayaan mid ka mid a maxaabiista ayaa qadka telefoonka nagula soo xiriiray kadibna waxaan weydiinay sababihii uu inoola soo xiriiray inuu u galo
walaale macaane waxaan nahay annagu horta rag dhibaataysan baan nahay waxaana ku xiran nahay cumaan waxaan nahay afartan qof baan nahay soddon iyo afar qof waa rag burcadbeeda inta kalena waa soomaalidii meesha laga qabtay waxaana walaale macaan rag badan baa naga dhintay meesha saddex nin baa nooga dhimatay rag baa ilaa haatan laqalqaa isbitaalada la geeyaa oo la qalaa caloosha ayaa laga wada qalay raggii niyo cuntadii meesha waa ku jirinay rag waxaan nahay ku xiran muddo sideed sana ah haddeertaa labadii kun iyo waxaana la qabtay iyo sideedii bark iyo bishii lixaad waa gartay marka burcadbadanimo ayaa lagu eedeeyey
burcad ayaana lagu eedeeyey walaala burcad baana u xirannahay waxaana doonaynaa dowladda soomaaliyeed iyo dowladda cusub nin walba markii uu deel musharaxa uu yahay wuxuu ku qudbeeyaa oo ku hadlaa in burcadbadeeda iyo dadka soomaaliyeed oo dibadda ku dhibaataysan in lasoo wareejinayo hadal beena kunoo dhammaataa wax ficil ku dara lama arko waxaanu doonaynaa rag dad dhibaataysan baanaha muwaadiniin soomaaliyeeda waxaanu rabnaa in in waxaanu rabnaa in wax naloo qabto oo waxqabashada naloogu daro waxqabadka soomaaliyeed waxaanu rabnaa dalkeeni in lagu ware san baan nahay mu'abad baana ku xukumannahay shan iyo labaatan sana ku xukumannahay meeshaan qaynuunkeedina lagama khafiifiye dadka lagamana dhimo maalin kama go'do halka sano labaiyo toban bilood weeye walaala macaani haddeerna sideed sana ayaana laqnay waxaana noo dhiman toddoba iyo toban sano waxaan rabnaa in dalkeenna ku dhamaysano xukunka dalkeena in lagu wareejiyo madaxweynaha cusub iyo dowladda soomaaliyeed oo cusub oo oo haddeertaan la dhisay waxaan rabnaa inay wax noo qabato waa gartay marka xukunka hadda maadaama sideed sanaad qaadateen dhammaantiin ma isku wada mar ayaa maxkamadda idin xukuntay oo isku mar maa laydin soo wada qabtay mise waktiyo kala duwan ayaa xabsiyada muxuua xukunada idin ku kala dhaceen
annagu dad kala duwan baa nahay dhowr kooxood baana nahay dadka ugu dambeeya waxaa la qabtay koobiy sanadkii labada kun kob iyo tobankii baa la qabtay dadkuna waxaan ku wada xukumannahay shan iyo labaatan sana ku wada xukumannahay laba nin oo shan iyo toban sana ku xukuman mahan inta kale waxay ku xukuman tahay shan iyo labaatan sano dad isku wada xukunaan nahay dad isku wada da-a ayaan nahay dad waxaan nahay muwaadiniin soomaaliyeeda waxaanu doonaynaa dad dhibaataysan baa nahay dowladayada soomaaliya inay wax noo qabataan doonaynaa meeshaan waxaa ka soo baxay haddii aa kurid maayo codod ah in carabta wax isku wareejin karto waxaan doonaynaa dowladayda soomaaliyeed maalin walba waxay kula kulantaa dowladaan ku xiranaa anagu waa cunaan maalin walba waxay kula kulmaan majlisliyada meelaha carabta ku kulshararka carabta ayay ku wada kulmaan maalin walba waa isqaabilaan si qaas ahaaneed ayay isku qaabilaan dowladayada soomaaliyeed madaxdeeda iyo dowladda cunaan madaxdeeda maalin walba waa isqaabilaan wax naga wada hadlana male maalin walbana idaacadaha ayaan ka ayaan rabnaa inaan ka hadalno waxaanu doonaynaa in waddankana laga wareejiyo annaguna badnaa oo aad iyo aad u dhibaataysan ragga waa wada qalay cawasha laga wada qalay qaarkood laba laba jeer baa la qalay waxaana doonaynaa safiirkii meesha waa waa- safiir baa meesha jooga waa naga warqaba xaaladdeeda asagaa la socda dhibaatada iyada waxaan rabnaa dawladda cusub inay xanuunadan xanuunadan hadda soo kordhay ee xabsiga ee aad ee muxuu ahaa hadda kala kulanteen maxaa faahfaahin naga sii kartaa
waxaan kaa siin karaa walaale macaana dadka cuntada ayay ku jiradeen ragga cuntada ayay ku jiradeen dad maxaabiisa weeye wax daaweynaya male dadka qofka markuu maxaabiis yahay waa garan kartaa qaar sokor baa ku dhacda hadeerta cudurro aana aqoon oo aanaan hataa weligaan aana ku fakerin ayaa nagu dhacay qof maxaabiisa oo cuntada oo cuna ku jiranaya ayaana nahay cuntada ayaa ku wada jiranay laba saddex nin baa hadeer la qalay saddexda nin midkii ugu dambeeya laba jeer baa la oo marka hore waa lagu guulaysan waaye markii labaadna waa la- waa waa lagu guulaysan nin- nin- laba nina waa nooga dhimatay meesha waa oo gartay jirra iyo xanuun bay u dhinteen waa gartay goorma ayay dhinteen labadaasi nin
ya labada qof ee dhimatay goorma ayay dhinteen
waxay dhinteen mid wuxuu dhintay labada kun saddex iyo tobankii midna wuxuu dhintay labada kun iyo afar iyo tobankii waa gartay marka hadda ee, ee, ee, waxaad codsanaysaan in ee, ugu yaraan xabsiyada muxuu ahaa ee, ee, waddanka soomaaliya ku qaadataan oo ha- annaga waxaan doonaynaa dawladda Soomaaliya, dad so- anaga dad soomaaliyeed baanu nahay meel walba soomaaliya nagu wareejiyana raalli baanu ka nahay waxaana doonaynaa dawladda iyo soomaaliyeed inay nala wareegto dad baaba'san baanu nahay sideed sano ayaan xabsi ku jirnay dal shisheeye baanu ku xidhan nahay ma af garanayno luqadooda ma garanayno annagu dad dhibaataysan baanu nahay walaale meel wax la marsiiyo iyo meel wax loo doono ma naqaano dadka iyaga waa dadka baadiyaha dawladda soomaaliyeed ma qabtaan, mana gaaraan waxaanu doonaynaa facebookyada dawladda cumaan ma iyadaa idin qabatay mise waa lagu soo wareejiyey kiiskiina
ana waana ayadaana qabato walaale maana ayadaana qabato baayad bay ku yimaadaan qaar caddayn laguma hayo oo wax caddayna qaar baa lagu hayn qaar baa caddayn lagu hayaa noocaas iskugu jira ayaanu maane waxaana doonaynaa in annaga dawladayda soomaaliyeed ay nala wareegto ay noo hagar baxdo dawladda cumaanna dawladdeeda waa nagala wareegi kartaa hadday noo hagar baxdo intaas ayaanu doonaynaa waxaan rabnaa websaydyada iyo idaacadaha intaas in naloo geliyo intaa nalagu saacido dadkayga waa dadkay baadiyaha ma gaaraan dawladda soomaaliya lamana ay hadli karaan waa mahadsantahay magacaaga saddex
waa tahay ee, kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah maxaabiis dhalinyaro ah soomaalina ah kuna xiran xabsi ku yaala een, wadanka cumaan ee, wuxuuna een, qadka teleefoonka een, ugu waramayay een, wariyaheena ismaaciil oranjo een, waxaa idinka raaligelinayaa een, codka een, waraysigan meelaha qaarkood hadduu aada u liito waxaan ku qaadnay sidaad dareemaysaan een, teleefoonka gacanta ama mobilka Ee, sidaad maqlaysaanna waxa uu sheegayaa een, wiilkan soomaaliyeed isaga iyo een, soddon iyo sagaal kaloo dhalinyaro ah oo isla xabsiga uu nagala soo hadlayay ku jiray een, lagu soo eedeeyey falal ku aadan dhanka een, burcadbadeednimada Een, waxa uuna yidhi een, dhammaanteen waxaan nahay een, kuwo een, aada ugu dandaraysan xabsiga aan ku jirno qaarkood qaarkeen waan xanuunsanay oo qalliin ayaa calooshana looga sameeyey dowladda soomaaliya ayuu ugu baaqayay eh, in ay las- kala soo wareegto een, dhinaca wadanka cumaan oo xabsiyada ku yaala een, soomaaliya ay ku dhammaystaan een, xukunka lagu riday oo shan iyo labaatan sano ah sideed sano ka mid ah ayay hadda xabsigaas ku qaateen uu nagala soo hadlayay Eh, waayahay een, qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay een, kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa een, ah, waxa ay booqatay kooxda kubadda cagta ee manchester united garoonka ay ku dheshay oo old trafford Een, kulanka waxa uu ahaa kulan aad u adag een, qaybtii hore ee kulanka een, waxa uu kusoo dhammaaday hal gool iyo eber oo guulka ay lahayd kooxda kubadda cagta ee manchester united Een, qaybtii dambe een, markii la isku soo laabtana ee, waxaa gool labaad een, Manches- manchester united ayay dhalisay oo chelsea ayaa laga dhalishay ciyaartuna waxay kusoo dhamaatay labiyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee manchester united lugtaa lugtii ka horeysay oo isla horyaalka ah chelsea ayaa badisay oo manchester united waa laga badshiyay marka taa waxa ay een, tusaale u tahay in chelsea laga aarsaday barnaamijkii faaqidaada wararka ayaa saakay intaasi iiga eglayla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay tabintuna anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiina ayuu ahaa dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad
wauliyomayra matana weeyo melbay ka wada idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon